dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan isa kaas oo maqalka idin soo gaariyaba kusoo dhawaada xulashada wareysada oo xilli walba hadan oo kale aad maqashaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masiixi ad ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kugu dacweye adgogorumayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gumadsa fiidkii rabbiga galangalkaayeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaaw iyo abley gooya hilibkaada yaandhari kujiir iyo baron gobac ku leefsiiya yidaan allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedqalale kaadhi gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdaba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbilebeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeel gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabbigegada ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jirta burwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye kul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado arbaca soo gelayso taariikhda ku aastaysan tahay kobiyo labaatanka bisha koowaad ee janawari sannada labaatan labaatan qodobada baramshaaca waan ku soo qaadan doono haddii allah awoodda lagaal waxaa qayb ka noqon doona maamulka ilasnoo jaamaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay gabahama ay afduubto doorasho madaxweyneha ku-xigeenkaysa warar arrintaas ku saabsan iyo khilaaf xoogan oo ka taagan dhuusamareeb ayaan wararka ugu dambeeya idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijnacan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka khilaaf oo ka dhashay ee madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxay caawa soo saareen jugdalka doorashada iyo sidoo kale shuruudaha laga doono musharaxiinta u tartami doonta xilka madaxweynaha ku-xigeenkiisa warar arrintaas ku saabsan ayaan goor idiin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijnacan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dil magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland caawa lagu geystay gudoomiyaha magaalada qadale ee gobolka bariya puntland warar arrintaas ku saabsan ayaan caawa xulashada in kugu soo gudbi doonaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa cambaarisay xarun ay lahay shirkada hormuud oo lagu buriyey qaybo ka mida soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaa xulashada waraysada caawa ad ku dhegaysan doonteen qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona maamulka ilisuna jamac xildhibaano ka tirsan oo shir jira aad maanta ku qabteen dhuusamareeb waxay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay faragelin ay ku hayso arrimaha doorashada si gaara guddiga doorashoonka loo xilsaaray doorashada madaxweynaha ee ku-xigeenkaysa cabasho ay muujinayaan xubnaha baarlamaanka suufa ku matili doona guddiga doorashoonka ayaan idiin soo gudbi doona goorro qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre waxaa maanta magaalada caasimaddahi muqdisho kula kulmay safiirada waddamada qatar iyo turkiga si loo ambaqaado dhismada waddada xiriirsa magaalada afgooye ee shabeellaha hoose iyo magaalada caasimaddahi muqdisho faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona howlgal xoogan ayay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amisom ka wadaan deegaano hoostaga magaalada maxaas ee gobolka hiiraan deegaan hor leh ayaa al-shabaab lagaga wareegay oo hoostaga maxaas waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal howlgal xoogan oo ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka wadaan qaybo ka mid a gobolka hiiraan qodobadaas soo korinta barnaamij aan ku jiro ayaad maqli doontaan xubintaas ku-xiisaha bandeed ayaa kalamaan qaybaha dambe barnaamij shaaca ku dhegaysan doonteen heesta tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibka imaad nuur axmed ayaa barnaamijka caawa farsameynaya waa mar kale iyo xulasha waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safaro aan loo baahnayn lagu sii socdo ya ogeysiiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogeysiiya alla yow sheega
haddaad i doorataan haddaan magaalada lama keeni waayo baabuurtii waa weynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo yow sheega ya ogeysiiya alla yow sheega yow sheega yow sheega ya ogeysiiya alla yow sheega
markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin mudhiibay adlaytaa ismo mudhiibay adlaytaa ismo mudhiibay adlaytaa ismana oga mudhiibay adlaytaa ismana ogay miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay miyaad qafladun
kulan wanaagsan ilana saaxiib yeel kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada samareeb ee galmudug oo xilligan wajahaysa khilaafkii ugu xooganaa khilaafkan ka taagan magaalada samareeb ee galmudug ayaa ka bilowday kadib markii maanta magaalada samareeb ee galmudug ay kulan ku yeesheen guddiga doorashooyinka madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyagoona maanta halkaasi ku doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kulankaas waxaa goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal labadiisa ku-xigeen waxaana gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxweynaha loo doortay macali xasan tahliil oo loo yaqaano caloolgeel halka cabdiraxiin maxamed cigaal oo asna loo doortay gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal labadiisa ku-xigeen ayaa guddigan maanta doortay gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxa ay la wadaageen shaqooyinka ay qaban doonaan iyo sidoo kale waxayna ku ammaaneen sida wanaagsan ay hadda shaqada wadaan guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee kulankoodii ugu horreeyey ee maanta ay ku dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ee kadibna ay ku bilaabayaan hawshii Een, ajendadaynu maantay ee, waa doorashada ee, guddoonka guddiga qabanqaabada ee, doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Een, waxaa soo xaadira saakay ee, kooramkii ee, guddiga oo u dhan Ee, kadib waxaan ansixinaynaa ajandaha Een, guddoonkayna waxaan kor joogtaynaynaa Een, habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan Een, maantay Ee, waxaan cod u qaadaynaa Een, ajandaha inaan ansixino gacantaa loo taaga adinkoo mahadsan waa mahadsantihiin dejiya baarlamaanku ansixiyey doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo maanta halkan fadhiya doortana guddoonkoodii een, guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii waxaa laydinku codsanaya waajibaadka horta laydin igmaday oo dastuuriga ah inaad gudataan sida guddoomiyuhu u sheegana een, jadwalka aad ku soo saartaan shaqadana een, laydinla fududeeyo wixii farsamo ah ama amni ah ama gaadiid ah ama wax kastoo aad u baahataan sababtu keenaysa wakhtiga la joogo iyo wakhtiga naga soo dhumay iyo maxaanku yidhaahdaa een, baahida loo qabo in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baa aada muhiim u ah sidaa darteed waxaa laydinka codsanayaa inaad wakhti badanna gelisaan dadaal badan samaysaan een, sida ugu firfircoon oo ugu farsamada badanna shaqadaas aad usoo qabataan waa mahadsantihiin Eh, sidaad ogtihiin anagu waxaan nahay korjoogayaal Een, guddigana ayagaa looga fadhiyaa hawshan inay si saxa oo saamiya u fuliyaan si gacantaaga ayaana loo doortay guddoonkaas Een, waxaanan rajaynayaa inay noqoto mid miro dhalisa annaguna waxaan qiyaasaynaa inaan ugu baaqi doono cid walba oo danaynaysa inay madaxda ka mid noqoto oo madaxweynayaasha aynan fursad siin doono ay ku yimaadaan idinkana waxaan idinka rabaa si degdega oo qurux badan oo nadiifa inaad usoo saartaan jadwal la yaqaan Een, sidaas ayaanan korjooga idinkugu noqon doonaa waxaan idin farayaa inaad kala dambaysaan nidaamka dhowrtaan dadkana tixgelisaan kulankaasi maanta guddiga doorashooyinka ee ku doorteen guddoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan maanta aan ka qayb gelin eh, xildhibaanada ururka elisuna ku matala ee doorashada galmudug xildhibaana elisuna ugu jira baarlamaanka labada ee galmudug ayaa maanta si cad uga soo horjeestay guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa maantay ee lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug shan mudan oo ka tirsan saddex iyo tobanka xubnood ee guddiga doorashada madaxweynaha kana mid ahaa xildhibaanada elson oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay sheegeen in guddigan farin xoog leh faragelin xoog leh dowladda federaalk soomaaliya ay ku wado xubin ka mida guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in maamil lasoo dhaafa ee taagnaa khilaafkan la xiriira doorashooyinka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada islamarkaasna doorashadaasi laga hor istaagay in qayb ay ka noqdaan
waxaan shirkeegan iskugu nimid guddiga doorashada madaxweynaha guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ee baarlamaanku uu doortay maanta oo ay taariikhdu tahay labaataniyo kowdii bishii koowaad laba kun iyo labaatan waxaan rabnaa inaan ka hadalno guddiga doorashada baarlamanku ay kalsoonida siiyeen sagaaliyo tobankii bishii koowaad laba kun iyo labaatan guddigaas wuxuu ka koobnaa saddex iyo toban xildhibaan oo laga soo dhex xulay xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug ee cusub guddigaas shaqada loo idmaday waxay ahayd in ay ay hanaanka doorashada ay hoggaamiyaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug runtii sida la ogyahay oo dastuuriga ah oo sharciga ah waxa weeye guddiga soo jeedintiisa waxaa iska leh guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug inay sharciyeeyaan oo ay ansixiyaan oo kalsoonida siiyaan waxaa iska leh baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug arrintaas way dhacday markii annagana la doortay oo guddi ahaan la doortay fadhigii ugu horreeyey oo aan rabnay inaan ku doorno guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen wuxuu ahaa isla maalintiina la doortay ee sagaal iyo tobankii bisha ishor istaag baa lagu sameeyey inaan dooranno guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii markii la ogaaday qofka ay guddigu rabaan inay u doortaan guddoomiyaha dad gaara oo aan ku qanacsanayn qofkii aan rabnay in loo doorto guddoomiyaha oo guddigu ay rabeen inay guddoomiyaha u doortaan xildhibaankii baa waxay sameeyeen inay dhahaan guddigu doorasho ma samayn karo hal qof ahaa maqan ayadoo loo soo marsiinayo fariimahaas qayb ka mid ah guddiga iyo dad howlwadeenno ah runtii hawsha waa la joojiyey arrintii waa lagu kala tegey arrintaas markii la istaajiyey waxaa guddigu ay isku qabteen shalay markii aan isku soo noqonnay qofkii guddoomiyaha noo noqon lahaa iyo qaabkii aan hoggaanka guddiga u dooran lahayn markii la isku khilaafay waxaa soo galay meesha oo yimid guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug guddoomiye gacal baa yimid markuu yimidna arrintii markii hore wuxuu noogu sheegay inuuna dhexdhexaadinayo guddi ahaan oo noo kala dabqaadayo oo arrintaas aan rabno in la rabo in guddoomiyuhu guddoomiyihii guddiga ay guddigu iska dhex doortaan guddigana iyagoo heshiis ah barnaamijkaas ay sameeyaan sidii baan kusoo dhoweynay guddoomiyaha taladiisii iyo wixiisiina waa dhegaysanay aaraadii aan kala qabnayna oo guddigu ay kala qabeenna way u sheegeen waxaa dhacday in la yidhi ha la isku soo noqdo ha la soo kala tashado guddigu qaabkii ay qolo walba wax u rabtay iyo dadka guddiga ah ku kala qaybsamo arrintaas aan ogaano waxaa jirtay faragelin xoogle in lagu sameeyey guddiga oo guddiga xibno ka mid ah la yidhi haddaad doorataan guddoomiyaha qofka xildhibaanka loo wado oo hebel la yidhaahdo xataa xildhibaannimada lainka saaraya annagaa ina damiinanay annagaa xildhibaanna inka dhignay ma dooran kartaan runtii arrintaas waxay ahayd faragelin xoog leh oo ka timid dowladda federaalka xaggeeda ka timid ay ahayd dad ka mid ah oo qaybo ka mid oo mas-uuliyiinka ah ay arrintaas ay wadeen waxaa kaloo faragelin ku sameeyey sharci darro ah guddiga oo arrintiisii si afduuba oo xooga ula wareegay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug gudoomiye gacal iyadoo ay waajibaadkiisa dastuuriga iyo awooddiisa dastuuriga aysan ka mid ahayn inuu guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka uu guddoomiyo inuu farageliyo inuu codkooda iyo arrimahooda iyo shu-uuntooda iyo waxa ay samaynayaan iyo waxa ay soo saarayaan asaga uusan asaga uu farageliyo ay mamnuuc ka tahayba xataa inuu ka hadlo oo dhex tago ayuu wuxuu sameeyey inuu saaka intuu yimaado oo guddigii u yimid uu yidhaahdo waxaad dooranaysaan guddoomiye waxaadna u dooranaysaan hebel waxaad dooranaysaan guddoomiye ku-xigeen waxaadna u dooranaysaan hebel anaana idin shir guddoominaya arrintaasoo runtii anugnahay dastuurka dowlad goboleedka galmudug inaysan ku qornayn waajibaadkiisa iyo awooddiisana aysan ka mid ahayn arrintaasaa meeshii ka dhacday wuxuu magacaabay oo meeshii uu ku magacaabay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen mana magacaabi karo awooddiisa iyo waajibaadkiisana ka mid maahan waana sharci darro annagu haddaan nahay guddigiina waxaan sheegaynaa arrintaasu inay sharci darro tahay xaaraamna ay tahay ujeeddana laga leeyahayna ay tahay in laga sameeyo galmudug doorasho boob ah oon xalaal ahayn oon waxba ka jirin oo dad gaara loo afduubayo oo murashaxiintu aysan u dhammayn oo u tartami karin baarlamanka laftirkiisa aan la rabin in laga dhigo baarlaman xor ah oo dadkii ay idmadeen oo ay kalsoonida siiyeen oo guddiga ahaa uusan u shaqayn karin sidii ayagu ay u idmadeen baarlamanka laftirkiisu uusan u shaqayn karin sidii laga sugaayey oo loo idmaday iyo qaabkii baarlamaan ahaan oo murashaxiintu inay u siman yihiin ka kaambayngareeyaan doorasho xora oo xalaal halkan ay ka dhacdo annaga guddi ahaan waxaa naloo kala qaybiyey oo nalakaga fara dhowrayaa hawshaana waxa weeye in doorasho loo sameeyaa meesha aysan ka dhicin marka waxaan caddaynaynaa meeshaan guddigaasna in faragelin lagu sameeyey waxa maanta shir kale uu ka sameeyey guddoomiyaha baarlamaanku oo guddiga qayb ka mid ah oo guddoomiye iyo ku-xigeen ugu magacaabayna ay xaaraan yihiin wax ka jirana aysan jirin annaguna aan samayn doonna insha allahu tacaala guddigayga aqlabiyadiisu ay samayn doonaan inay doortaan guddoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen jadwal doorasho oo xalaalana aan soo saarno murashaxiintan aan ugu yeeri doonno runtii aragtidooda iyo ra'yigooda inaan dhegaysanno markaas ka bacdina annagoo qaymaynay si degan oo ummadda galmudug oo dhan dan u ah inaan doorasho halkan aan uga samayno insha allahu tacala waxaan rabaa inaan intaas raaciyo doorashadii hore ee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee annagu aan anigu aan ku jiray shakhsiyan aan ku jiray guddigii doorashada ee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ninka ay hadda xildhibaanka ay hadda ka dhigeen ay dhaheen waxaan ka dhigaynaa oo cali gacal guddoomiye gacal uu magacaabay inuu yahay guddoomiye ninkaas xildhibaankaas laftirkiisa ayaa wuxuu ahaa guddoomiye guddigayga noo ahaa laakiin markaas wuxuu ku yimid si doorashaha caadiga ku yimid saasoo ay tahay guddigaas waxaa ka jiray laftirkiisa faragelin badan iyo buuq badan iyo culays badan baan ugu furnaa annagu intaas waan celcelinaynay oo waxaan rabnay doorasho qurxoon in ay dhacdo oo hoggaanka baarlamanka aan si wanaagsan u dooranno galmudugna wax buuqa iyo wax dhibaata aysan ka dhicin annagu intaas wax badan baan xiirinaynay oo ilaalinaynay laakiin waxaa dhacday maalmihii doorashada oo lasoo dhaafay in qaabkii xataa guddigaas lagu dhisay iyo qaabkii doorashada ay u dhacaysay annaga wax badanoo aan ognahay baa jiray oo ahaa in culaysyo badan lagu saarayay guddiga xibno ka mid ah inay waxyaalo kala sameeyaan ayada laftirkeeda aan ognahay waxyaala annaga aan raalli aanaan ka ahayn oo guddiga qayb ka mid ah annagoo ah aanaan raalli ka ahayn baa dhacay oo ay ka mid yihiin in xilligii doorashadu ay dhacaysay la joojiyey doorashadii oo socota markii guddoomiyaha baarlamaanka la doortay ayadoo annagoo guddigiioo shaqadii wadna oo guddoomiyaha guddiga inta talooyin kale iyo hawlo kale la siiye la joojiyey meeshaasna annaga sidaan aaminsannahay ay ka dhacday isdabamarsiin iyo corruption weliba hoolka dhexdiisa ah ay ka dhacday marka waxaan rabnaa annaga in doorasho xalaala meeshaan ay ka dhacdo oon qaladaad la samayn oon buuq la samayn oo waxyaalaha dadka wax loo siman yahay ay doorashado noqoto dadka looga shaki qabo ama dad gaara inay wataan ama gruub gaara ay u shaqaynayaan ama koox gaara ay u shaqaynayaan ama murashax gaara ay u shaqaynayaanna mamnuuc bayba ka tahayba in la yidhaahdo ama guddi baa tihiin ama hoggaan guddi baa tihiin marka insha allahu tacala annaga diyaar waxaan u nahay doorasho xalaala inaan samayno ka guddi ahaanna waan samayn doonaa waana qaban doonaa shaqaas haddii xubin ka mid ah guddiga doorashada islamarkaasna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug ee dhanka suufa ka soo galaya ukaasaha oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeynayay in weli faragelin xoog leh ay ku haysa arrimaha doorashada galmudug kulan wanaagsan ayada leena saaxiiba lexlo shawrashada ayaa dhegaysanaysaan intaas kadib madaxa xukuumadda galmudug ayaa khilaafka taagan iyo arrimaha doorashada ee galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya qabanqaabiyo ay ka tahay kasoo saara bayaan uga hadlay arrintaasi wuxuuna dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey in xilligan ay u muuqato in afduub ay waddo islamarkaasna lixdan iyo sagaalka xildhibaan ee dowladda federaalk soomaaliya ay soo xushay marka laga reebo labaatanka xubnaad ay soo xushay dowladda federaalk islamarkaasna aysan ahayn xildhibaano ay soo xuleen dhaqanka deegaanada galmudug warqad ka soo baxda xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay afduubatay soo xulista lixdan sagaalka xildhibaan ee la rabay inay soo xulaan odayaasha dhaqanka sidoo kalena ay afduubatay doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ee galmudug ee toddobiyo tobankii bishaani ee maanta jimcaha lasoo dhaafay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug warka kasoo baxay madaxa xukuumadda galmudug ayaa lagu sheegay in afduub lagu sameeyey guddiga doorashada madaxweyneha madaxweyne ku-xigeenka laguna amray in la magacaabo gudoomiye afduuban dowladda federaalk soomaaliya doorashada madaxweyneha iyadoo guddigaasi uusan wax sharci aha islamarkaasna maamulka ee lusno jimce ee dhuusamareeb ku sugan aysan ka qaybgeli doonin madaxa xukuumadda galmudug waxuu sidoo kale uu sheegay inaysan ka qayb geli doono boobka dowladda federaalk soomaaliya ay wado islamarkaasna aysan aqoonsaneyn natiijo kasta uu ka soo baxdo doorasho ka dhacda magaalada dhuusamareeb ee galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayuu madaxa xukuumadda galmudug ugu digay in maamulka galmudug gelisay in dibudhac xoog leh iyo khalaase ay hadda dowladda federaalk ay ka abuureysa dhuusamareeb warqadda ee ka soo baxday madaxa xukuumadda galmudug ayaa u qornay sida tan iyadoo latee raaciyay shiiska ee dhex maray dowladda federaalka iyo cilmuudiinka lusanal jamaaca kaasoo ku salaysnaa in lixdan iyo sagaalka xildhibaan ee odayaasha dhaqanka soo xulaan waxaa noo caddaatay in dowladda federaalk soomaaliya ay soo xushay lixdan sagaalka xildhibaankii halkii la rabay in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan iyadoo loo wada arkayay cabashada odayaasha dhaqanka ay ahaa siixayaashii galmudug nase dowra lama tixgelin cabashada taas oo kasoo horjeeda dastuurka ku-meelgaarka ah ee dowladda federaalk iyo kan galmudug markaan aragnay musuqmaasuqa afduubkii lagu sameeyey doorashada guddoomiyaha baarlamaanka taas oo ku hor imaanaysay shuruucda doorashooyinka galmudug iyo kan dowladda federaalk soomaaliya waxaa dhacday afduub lagu sameeyey guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug laguna amray in la magacaabo guddoomiye u afduuba dowladda federaalka doorashada galmudug iyadoo guddiga sharcigaasna uusan u dhammayn hawsha ay hadda bilaabayaan in aan laga tixgelin doorashada ay hagayso dowladda federaalka dhammaan saamilada siyaasadeed ee galmudug ku sugan sidoo kale markaan aragnay fargelinta xoogan ku dhisan ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku maamuleyso doorashada madaxweynaha ee baalmarsan in la wada dhisto galmudug loo dhan yahay oo laga dhisayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaan dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqaynaa maamulka galmudug dibudhac iyo isfaham waa xoog leh ay ka wada dhuusamareeb waxaan u caddaynaya inaanan ka qayb ahayn doorasho boobka dowladda federaalk soomaaliya ay ka dhisiso si maamul looga dhigo galmudug oo qamaqaabada ugu dambeeyay dowladda federaalk ay dhuusamareeb ay ka wado waxaan ugu baaqaynaa dhammaan musharixiinta bulshada deegaanada galmudug inay fiiro gaar ay ka yeeshaan boobka ay dowladda federaalk soomaaliya ee ku wado galmudug iyo in ay isku yimaadaan danayaasha arrimaha galmudug si loo dhisi lahaa maamul loo wada dhan yahay oo mid ah waxaan beesha caalamka u caddaynaynaa in aan tixgelin gaar ah siinayna ciddii si saxda ah loogu dhisi lahaa galmudug oo cid kasta ay ka qayb qaadato madaxa xukuumadda galmudug waxau sidoo kale uu sheegay in xilligan wixii ka dambeey aan looga dulqaadan doonin in dowladda federaalk soomaaliya ay fawdo ay ku sii wado arrimaha doorashada galmudug islamarkaasna wixii ka dambeeya iyadoo gacanta ay ku qaban doonto weli khilaafka wuu taagan yahay waxaana guddiga khilaafkan uu ka dhashay caawa ay soo saareen ee shuruudaha laga doonayay sidoo kale ee jadwalka doorashada ee madaxweynaha galmudug guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee ka koobna saddex iyo tobanka xubnad ayaa maanta waxay soo saareen jadwalka doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xubnaha guddigan ayaa maanta waxay doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyagoo isla maanta soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qoraal ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in afar iyo labaatanka ilaa shan labaatanka bishan ay qabsoobi doonto diiwaangelinta musharixiinta halka lix labaatanka ilaa toddobiyo labaatankan ay dhegeysan doonaan khudbadaha musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddigan ayaa ugu dambeyn waxay sheegeen in doorashada madaxweynaha iyo madaxne ku-xigeenka galmudug ay dhacayso soddonka bisha januari ee sanadkaani laba kun iyo labaatan intaas kadib jadwalka soo saaran guddiga doorashooyinka waxaa maanta kulan degdeg ah oo lasugu yeeray baarlamaanka galmudug la horgeeyay jadwalkaasi waxaana sheegay in dhammaan ay ogolaadeen xubnaha baarlamaanka labada ee galmudug jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka ee galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa baarlamaanka warbixin ka siiyey halka ay waxmarayaan guddiga doorashooyinka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka galmudug waxaan salaamayaa bahda saxaafadda waxaa ilaahay mahaddiis maantay noo soo dhammaaday kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug fadhigiisii saddexaad fadhigaas oo ku guntamay lixdan iyo lix xildhibaan ay ka soo qayb galeen maantay kuna ansixiyeen jadwalka iyo habraaca iyo guddiga guddoonka guddiga doorashada sida aad la wada socotaan maalmihii la soo dhaafay waxaan ku howlanayn wadatashi iyo sidii looga wada qaybgeli lahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo nagu soo fool leh waxaan la tashanay dhammaan murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka sidoo kale waxaan la tashanay hay-adaha amniga sidoo kale waxaan la tashanay maamulka caasimadda galmudug ee dhuusamareeb wadatashi dheer kadib waxaan dhisnay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa ansixiyey sagaaliyo tobankii bishaan baarlamaanka kadib waxay bilaabeen inay doortaan guddoon kadibna waxay soo saareen jadwalkii doorashada oo maanta mar labaad baarlamaanku ansixiyey oo ay aqbaleen sidaas waxaa noo bilaabatay maantay xilligii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyadoo aan haysanno ama ay haystaan musharaxiinta iyo daneeyaasha kuraastaas madaxtinimada galmudug toban maalmood oo ka bilaabanaysa maantay tobankaas maalmood oo maalmo howleed wada ah kulligood oo guddigu ay ka ballan qaadeen baarlamaanka inay shaqaynayaan guddoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaankuna ay la shaqaynayaan sidaas darteed waxaan ugu baaqaynaa dhammaan musharaxiinta wixii maqan iyo wixii jooga inay deg deg isku diiwaan geliyaan bilaabaan kambeynkooda iyo ololahooda doorasho wakhtiga kooban ee guddigu soo saareen ay ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dadweynaha reer galmudug oo muddo dheer sugayey maamulkii hore oo wakhtigiisu dhacay oo muddo toddoba bil ah laga joogo inay maanta u wada guntadaan sidii maamulkaasi uu ku hana qaadi lahay oo mar labaad ku shaqayn lahay oo galmudug cusub ay ku dhisi lahaayeen sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa ciidamada amniga federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa amisom jooga caasimadda galmudug inay amniga doorashada ay sugaan inay diyaar garoobaan inay galaan heegan sidii doorashadaasu ay ku guulaysan laheyd ay ka qayb galaan sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa xildhibaanada iyo inay u diyaar garoobaan iyo guddoonnadooda iyo guddiga doorashaduba sidii doorashadaas qaybaheeda kala duwan looga qayb geli lahay wax looga qaban lahay sidoo kale bahda saxaafadda waxaan ayagana ugu baaqaynaa sida ugu fiican inay doorashadaas ayaguna uga qayb galaan kaalin muglana ka qaataan lana shaqeeyaan guddiga maalmaha soo socdo lana socodsiiyaan dadweynaha soomaaliyeed iyo dadka reer galmudugba hadba meesha ay wax marayaan iyo tallaabooyinka la qaadayo iyo sida doorashadu ay ku socoto una bandhigaan dadka soomaaliyeed sida ay wax u socdaan mar labaad aadaa u mahadsantihiin waxaana rajaynaynaa inay guul noogu dhammaato doorashada broseskeedii iyo habraaceedii oo maantay noo bilowday waa mahadsantihiin gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu baarlamaanka labaad ee galmudug uga warbaxshay halka wax marayaan iyo sidoo kale jadwalkan qaabka uu yahay iyo sidoo kale qaabka uu shaqayn doono sida laidiin sheegay waxaan rabaa jadwalkiina idiin akriyo maanta oo ah taariikhda kob iyo labaatankii janaayo labada kun iyo labaatanka jadwalka doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oon idiin soo gudbinayno annagoo ah guddoonkii iyo guddigii doorashooyinka galmudug namber kow dejinta iyo soo saaridda jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug kob iyo labaatanka oo maanta ah namber labo qabashada araajida iyo taariikh nololeedka musharaxiinta u tartamaya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa labaiyo labaatanka iyo saddex iyo labaatanka bishan namber saddex maalin nasiino ah iyo ololo doorasho taariikhdu markay tahay afar iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka labadaas maalmood nasiino iyo ololo doorasho ayaan ugu talagalnay lambar afar dhagaysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha hal maalin oo ah lix iyo labaatanka bishan oo janay ah lambar shan dhagaysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka toddobiyo labaatanka janaayo ayaan iyadana ugu talagalnay lambar lix nasiino iyo ololo doorasho siddeed iyo labaatanka bishan iyo sagaal iyo labaatanka ayaan ugu talagalnay lambar toddobo qabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug waxay noo dhacaysaa haddii alla idmo maalinta soddonka janaayo ah dhaarinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug isla soddonka maalintaas ayay noo dhacaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xulsha wareysada ayaa dhegaysanaysaan saaxiiba reediyo caan habla socotaan waxaan goor idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan dil caaw loo geystay gudoomiyaha degmada khandala ee gobolka beri oo caawa lagu dilay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland intaana ka bixin arrimaha khilaafka ee ka dhex taagan deegaanka galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb oo u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka lasono jaamaca qaar kamida musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxay dhinacyada isku haya siyaasadda galmudug si gaara dowladda federaalka iyo lasuna uga dalbadeen in la joojiyo khilaafkan islamarkaasna xilligan aan loo baahnayn khilaaf hor leh oo galmudug doorashada ay wajahdo cabdidheere oo ah musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee galmudug oo si jira isku qabta dhuusamareeb waxa uu sheegay in xillan wax ka dambeeya aan loo qaadan karin dib u dhaca kale oo mar kale ku yimaada doorashada galmudug islamarkaasna loo baahan yahay in cid kasta ay ka qayb qaata sidii loo xali lahaa tabashada ay muujinayaan qaar ka mida guddiga doorashooyinka oo maanta khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay iyo tabashada guud ee lasuna ay muujinayso
waxaan shirkan jira u qabanayaa arrimaha ku saabsan khilaaf maanta ka soo cusboonaaday baarlamaanka galmudug khaasatan guddiga doorashooyinka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen ee galmudug kaas ay guddigu ku kala jabeen waxaa maantay ayaandarro ah galmudug oo la filayey in la dhammeeyo khilaafkii galmudugna aysan oo dhammaystirna la dhiso in khilaaf cusub soo kala dhex galay galmudug waxay ka timid meel fog juhdi iyo dalaal dheer ayaa loo galay sidii loo midayn lahaa khilaafkana looga saari lahaa waxaa ayaan darro ah in dib uu soo cusboonaaday khilaafkaas danna ugu jira dadka iyo deegaanka reer galmudug haddaba annagoo taas ka duulayna waxaan halkan baaq uga darayaa guddoomiyaha iyo guddiga baarlamaanka galmudug ugana digaynaa inay ku degdegaan in doorasho la qabto ayadoo khilaaf jiro kamarashaxaan walaac ayaan ka muujinaynaa khilaafkan cusub oo soo cusboonaaday waxaan ugu baaqaynaa guddoomka iyo guddoomiyaha baarlamaanka in ay wada tashi galaan in isku soo dhoweeyo qaybaha kala duwan ama khilaafka soo kala dhex galay in xal siyaasadeed loo helo iyadoo la midaysan yahay oo isku aragti laga yahay doorashada in sidaa lagu galo suurtagal ma aha in doorasha dhacdo iyadoo ahlusunna wajamaaca bannaanka ka istaagan tahay sababtoo ah waqti dheer iyo dhaqaalo badan baa ku baxay sidii loo dhammayn lahaa khilaafkii u dhexeeyey dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlusunna wajamaaca haddaba maanta iyadoo dhow oo khilaafkii inta badan la saaray oo heshiis siyaasadeedoo buuxa la galay waxa ayaan darraa in dib u soo cusboonaado khilaafkaas waxaan aaminsanahay inay tahay wax laga fursan karo ama laga maarmi karo waxaan ka murashaxaan soo jeedinayaa ahlusunna wajamaaca iyo guddoonka baarlamaanka galmudug inay dib u wada fadhiistaan in laga hadlo khilaafka in loo daneeyo dadka iyo shacabka reer galmudug ee dhibaatada badan u haysaya baahida dhismo maamul goboleed galmudug in shacabka loo daneeyo waxaan ognahay cabasho badan oo jirtay oo laga soo gudbay oo ka adag middaan kana dhib badnayn maanta looma baahna dib loogu noqdo walaalayaal dhammaantiin haddaad tihiin baarlamaan haddaad tihiin guddoon waxaan inagu baaqayaa in loo turo shacabka reer galmudug oan siyaasad iyo khilaaf horey u daashaday dhibaato badanna ka soo mara khilaafka wabilahi towfiiq
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho kulanka ula qaad safiirada dalalka qatar iyo turkiga maamulaha shirkadda loo yaqaan enes iyo taliyaasha ciidanka booliiska xooga dalka oo qeyb uu ka yahay taliyaha qeybta booliiska gobolka banaadir saadaq cumar xasan oo loo yaqaana saadaq john kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay dardargelinta mashruuca dhismaha waddada isku xirta magaalada caasimaddaah ee muqdisho iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyo isugudda amniga howlwadanada ka shaqaynaya ee dhismaha garoonka dhismaha waddada xiraysa magaalada caasimaddaah ee muqdisho iyo magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose jirkaas marka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxshay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed genaraal maxamed cabdi xasan xijaar saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yeeray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaanu laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota wadada afgooya iyo xamar isku xirta ay gacanta ku hayaan dowladahan walaalahan ah ee turkiga ah sidii loo dhammaystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqaynaya waddadaas waxaa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dibudhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo waddooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarraynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira buliiska militariga nabadsugidda iyo ciidamada kale inay ka hortegayaan lana shaqaynayaan dardargelinta waddadaas arrintaas ayaa aada looga hadlay loo filaanqeeyey waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiyiinta ah ee naftooda u haray ee u dhabar adeygay dhibaato kasta oo ka soo gaarta waddadaa inay wadaan inay muxuu ahaa inay ugu mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhammaystirka waddadaas oo hadda gebagebo meel
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal maxamed cabdi xasan xijaar ayaa kaasaa ka warbixinayay kulankii maanta ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr waxaa fiiskiis ula qeetay safiirada wadamada qatar iyo turkiga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidanka xooga dalka iyo taliyaha qeybta booliiska gobolka banaadir saadiq cumar xasan saadiq john howlshadhegeysanasaareedhiwaana hawla socotaan saaxiibayaal qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan kusoo saqeynaa waxaan aadayaa markaan magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland waxay sheegayaan kooxo baysan caawa ay dileen guddoomiyaha hore ee degmada qandale ee gobolka bari ee puntland guddoomiyaha waxaa lagu magacaabi jiray maxamed koorshe dilkan ayaa ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn kaalinta shidaalka ee lagu magacaabo aldaadi ee ku taala gudaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland xilliga dilkan u dhacaya ayaa la sheegay inuu kasoo baxay hotel uu ka degan oo ku yaala bartamaha magaalada boosaaso ciidamada amniga magaalada boosaaso ayaa gaaray goobta dilkaasi oo ka dhacay waxaana halkaasi ay ka sameeyeen howlgallo xoogan oo lagu baadgoobiyay ciddii dalkii gudoomiyihii hore ee magaalada qandale ee gobolka bari ka dambeysay waxaad kusoo dhawaataan markan xubinta aad ku xisaab badneed ee kalamaan
kalamaanay maalin kasta geedkan hoostiisaan isugu nimaad qof walbana gurigiisa inuu hoyaadoon maalinka dambe haddana isu nimaad carradina waa hoogta warna iskama hayno dadkiina waa tiro bateen mid la aaminayo mid aan la aaminin lama kala helo haddana xaalad xumaa timidoo ewel waxay ahaa jirta kanu wadaadow u egyahay kanu dugsi qur'aanow dhigaa kanu waa macallin jaamacadeed kan waa nabadoon kan waa nin odaya kan laga malaysa maayo waxaas hadda xaaladii waa ka soo kacday oo waxay naqatay kuwa banooniga kula dheelaaya naaga dadki shukaansahaaya kuwa jarta kula dheelaaya iyo kuwa kuu heesaya oo isu kaa lululaayood u qabto inay daacad ka taa xumbaal ma ahe waa balaayo oo hadda calankeegiyo calankeegiyo kuwii dhahay ma hadda shabaab noqday warnamiyowsan abdul warjey haliinta namiku kasna turubka big halka saaro isbaara abdullaha naftiisu waa ka warka sheegaye asaga yaa oga hubiyey war abdulshabaab ma lehdan jiro war meeqaa lehdan jiro asqar xisi aaw lehdan jirkii diyaaradda isku qarxi iyo saalxabadaani maxay ahaayeen war shabaabku da maahana waa mabda ma waalantihiin warnimayahow farxaan ubuala ka yimid buu nala joogaa cabdiqaniga buur weyn ka yimidba waa nala joogaa ee hallays hubiyo war weliba faadama korneel macriif fiicnay ahaayeen war hankoolku waxana dheeru ka yimid oo deegaankiisa goormo axmed waranlaa ka sokeeya war waxaasoo dhan waxaa ka daran made isaaq kiig kiig kiig oo ku leeyahay xawaale barbaaroo ka yimid war yaa kuwa sida dalaal oo kale madaxa u ciirta ma la aaminaya lasu jiro teega baaquli iska fiirsha miyaad ka wadaa warnimayahu calaa kulli xaal nuxnuxda waxay sheegaysaa fanaaniin laga shakiyey xabsiga inay ku jiraan mid ka mid ah oo calanka soomaaliya isagoo ku dhegan heesi jiray wuxuu qirtay inuu amiir weyn ahay war sidoo kale wuxuu qirtaa la yidhi inuu mushaaraadka shabaabka gobolku shaqeey uu bixin jiray calaa kulli xaal ninka la sheegaaya wuxuu dhihi jiray sakiir iyo kabiir qof la aaminaan jirin yaa sakiir soo farsama yaqaan ma ahayn yaa kabiirba farsama yaqaan waa ahaaya xaas sakiir kaliya loo sheega war midka bidaarta dheer xataa lama aamini kara war horta caligruuxa gawaada maxaad wax kale ugu daaraysaa anigu abwaanguuraanba ka shakisanahay cabdillow markii lagu tilmaamo dadkaa ku rafane waxaa la yidhi ruuxii falay ibliis buu fasaxay foolxumiyo ceeb isagoo u fasiray soona faray baadilkii fulin isagaa fariimaha shiddada faafiyoo qora fasaadkiiyo ibliis baa dulmiga faasaska u tuma isagaa furfura oo damqiyo feex dhibaato ah fidnadiisa ruuxaan fahmin oo aad isaga fiirin fidaaqana ku helo sida la hubo waa fashiliyaaye haddii cidi faduul kula gasho lama filaan keento fallaar iyo abley iyo hadday leebab kugu fiiqdo ama ay fardaha foofay iyo maalba kaa furato fal intaan la gelin baa qorshaha layska fiirshaa markaad fahamtid baa qaab farsamo loo findhixiyaaye fudayd iyo xanaaq waa ibliis ficiladiisii in laga fasakdaa fiicneed ficil abliiseede
fiijan qaxwaa feera meeran faxma kala siiye ow yidhi warnimayo muraadkiinnu gabaga inaad dhaantaan kaliyuu ahaa wareedhaa war ma haysaane sheekadii cabdikariin qalbi dhagax cirkay u sii socotaa dibaana loo soo nooleeyey dhulka ma ka tagtay war mar hori la adhiishin birki irkoon buubiyow irsaagada dhulka yaalla war waddan kale maa loo dhiibe muqdisho ma u imaaday war sheekadii mar kale cirka ku dhagtay ay dhegaysta baa noole fari ka maqodna miyaa la yidhi gardoga mesuuhoos ma masuulaasi waa wareedha kaambayn doorashaa socday ma kaambayn kalaa laga dhiga iyadana war wixii laisku eedeen lahaa ayaa la falaqaynaya war eebshishaag eebduduwa kufayla muroogdana war maalmo kahor qalbidhaga u hadlay waa kii yidhi kaambaynka ugu badana anigu farmaajo inuu madaxweyne noqdo u sameeyey markii la doortayna xoolaan baqalay lanki gurbu buubaale horada haantin kuwiinga kafuruday waa la eri hadda ka hor cabdulla raage allah u naxariistay wuxuu yidhi muddo badanaan afkayga karsahaayo laakiin beriga hadduu ikarsaday xabad kama qabo war sheekada dhexgelina gelina wuxuu yidhi maamul goboleedyada ama etoobiya ku dhiibaan waa ka baqayey laakiin muqdishaa lagaa dhiibaa oo dowladda soomaaliyeed haddana ku dhiibaysa weligay kuma fekerin warwarka qalbidhagax kadib waxaa hadlay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi wuxuuna yidhi markaan maqalnay nin baa gaalkacya laga keenay aniga iyo laba nin oo kalea madaxweynaha u tagnay waxaana ku nidhi arrintaa la sheegayaa hadday dhacdo madaxweyne dowlad soomaaliyeed ma jiri karto dhaawaca ugu xunna waa geysanaysaa arrintaas ma dhacaysu nugu yidhi u yidhi kadibaa madaxweynuhu isoo wacay markaanu imidna sambalool shuwacay buu yidhi sambalool shuw waxaad ii sheegtay cabdi xaashi u sheeg buu yidhi kadibna sambalolsho wuxuu yidhi ninku asagaa raba etoobiya in loo dhiibo heshiis buu la galay madaxdii oo anilaf oo dhani waa isdhiibeen dowlad soomaaliyeed inay dhiibtana asagaa karaamo ka dhiganaya laakiin aniga waxaa iga hoos baxday buu yidhi guddoomiye cabdi xaashi inaa idhaaho iigu yeera oo aan isaga afkiisa ku weydiiyo waana isku ciilkaambiya markaan soo xasuusto sambalolshana wuxuu yidhi warka adeer cabdi xaashi sheegay waa run waxna ku dari maa waxna ka reebi maa laakiin sidaas ay uga hoos baxday aniga laftirkayga iga hoos baxday wuxuu kaloo ku sii daray anigu hadda waxba sii sheeg sheegi maa laakiin farmaajona ninka la moodayo ma aryaadhaha sambalolsha wuxuu yidhi qaladkan waa la wada galay anigu qaybti aan galayna afisaan dalbaha nimanka saaxiibadeeya ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ahna waxaan leeyahay oo nlf inya u yeeraan oo casuumaan ayakuna afis ha ka dalbadaano haddii kale halees daba dhabooloqo balaanda halka aragne sambalolsha wuxuu yidhi anugu waxaan ahaa nin la amro meesha la ii dhiibana dadkaa lagu xidhaa ama dembi hal ahaado ama yuusan lahaane malaa'igta ilaahayna qaarna furaha jinnaday hayaan qaarna furaha cadaabta mid walbaana shaqadii loo igmaday waa gutaa warni waa nin antaasmayka darafaday daadi iyoonay garyo iska dembigoowa iyo oo dhanba efis weydiisadeen hayo waxaa la yidhi inkastuu wanaag farahayo tala wacnayd keeno mar hadduusan waayeelahayn ama wadaad sheekh walow aan cid lagu waani karin wiil yar hadalkiisa haddii ay wax iga yeelayaan nimanka waaweyn ku wareera shacabkii baryahan meesha loo wadee galcad baanad kala wiifiseen gaari foorwileh waana mir walaaqmeen bulshadii wadar ahaanteedi hana waalinaan odhan lahaa idinma waalneene waddadiiba inaad ka ambateen war uma haysaane jidkii waad ka soo weecateen waafiga ahaaye baabuurkan maad waabisaan hilinkii weydaartay rakaabkii walaac bay qabaan waraf ka saaraaye bareeg inaad ka weyseen haddii la idin weydiiyey xogna lama wadaagtaana waad sii wilfinaysaane hana waalinaan odhan lahaa idinma waalneene wuxuu yidhi war adniga qabin minaad waanayse
war ninkan gabaygiisoo kaban wuxuu yahay waraf iyo shimbiruhu war isuma hayaan warwar ma haysiine dhismihii tiyaatarka qaybtii isxilqaan maantaa la soo gebagabeeyey agaasimaha isxilqaan ee tiyaatarka maryan aadanna waxay tidhi shaqaalaha madaxtooyadu waa maalintii koob iyo tobnaad oo ay shaqada ka soo qayb galeen maanta war maareeyin korey abwaanguuru mayba erey maalintii dhismaduna ka bilaawanay kibiligi meeli kaba buubay iyo inay geeg fargawii ingan dheheyeeri marka may ka dhimanaytay abwaanka guriga yaa dhismihiisa bilaabay yaa soo qadimay rinjiga yaa marshay kuraasihii walba ma la keenay goormaase laga heesi doonaa inoo meelika ku gobiy
warmadeeyow beena ka sheegina abwaanguura wuxuu yidhi waalid laga xishoodiyo sidii weli karaama leh waadhi aad tidhaahdaa mar bay waafi noqotaa warnimayo doorashada galmudug fawdada yaa dib uga bilaabatay yaa galmudug fadqala lama ogiya amaa faa'iida marna laga koraha war dooni mayna horaax noogana unuwa fadaana fadaana leybaan la jarnay may hanteeganyin guddigii doorashada madaxweynaha ee galmudug ayaa guddoomiye doortay kadibna ahlu sunna waxay dhaheen gudoomiyaha inaan ka dhigaan rabnay haddii qofka laga dhigayna waa kabaxaynaa guddiga war xildhibaanada ahlu sunna ayagoo bannaanka iska tuuran kooramka iyo xildhibaanada galmudug waa buuxsamay waana la doortay guddoomiyaha guddiga doorashada habuno islaana bungaha ka daayanamay war doorashada aad ka hadlaysaani ma tii dhuusamareeb ka socotay amase waa tii gaalka ayaa ka socotay tii gaalka ayaa namada isaaga naftay xildhibaan ay talyaray liinku weray diidi amba tii guri ceel ka socotaa leeyidhi ka soo qayb gal waana diiday war doorashada gaalkacay ka socota odaxaafa qaraab ku raadinaya ee maamul lagama rabo ciddii isku halaysanayay u taallaa ina alqaraabata kaana min alhunguri miya qarsoodinaha noo noqoto waa la kala qaraabtaahe miyay ka socotaa doorashada dhuusamareeba nabad iyo nolol baa gareen ku raadsanaysa waryaraanka ilmo gareen boorkiis iyo caleemasaarka waa la diyaari ninka buunka caday xaggee ku yeerinaya yaa maadaa diidi kara mahow rabow buub buub buub ku sii hahe kaala diid adiguba ee cabdullow ilmaan noo jiifee ma la kici rabaa arhangoolow qayladaan igala tag nin hurdaa la kiciyaahe warnimaya macali guudlaha madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle wuxuu yidhi waxaan soo afjaray khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha hirshabeelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka yaa u diray dhexdhexaadintoora wakhtigooriba waa gebagabe inay tagaana la rabaahe war xildhibaanadaha maalin kasta waara mooshin ka keena cali guudlaaw maxay ugu keeni waayeen cali guudlaaw baa koro bir ee ka taagsinya ka aale war waxaa la yidhi xildhibaan rabo jawhar inuu joogo cali guudlaaw mooshinka ma keeni waxaa kaloo la yidhi hal libaax u jeedda ma godlato war madaxweyne axmed madoobe wuxuu yidhi hadda ka hor waxaa kismaayo noogu yimid guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi waxaan idhi guddoomiye qoortayda qaad madaxweyne farmaajo ugey rugtiisa ku soo xir guddoomiye cabdi xaashi muqdisho markuu ku laabto waa soo wacayuu yidhi wuxuuna yidhi qoortaadu meelan geeya maayo ee walaalow iska hayso ur allaahu bixiye waa sidaad u sheegtay hore waxaa loo yidhi wayeel ma waarufay kare wabyeelaha laga weece wayeel ma waarufay kare wabyeeloha laga weece hahey war cabdi xaaji wuxuu mudan yahay wuxuu soo jeeday in la qaato laakiin maanta oday warkiisa cid dhegaysanaysa ma jirto war waayeellankii warjaydiida wiifo oo la wareegay maanu ku degi doono leeri xaaji muuse suudiba kama da'yara haddii warkiisa la yeelayo war adeer madaxweynaha jumhuuriyadda somalilan musabixi wuxuu yidhi fidmo iyo laablaab iyo malmaluuq toona warkooda yeeli maayo ciddii daacad rabtaana warkayga ha yeesho marka annagu adeer meeraysigiin in aad isku meeraysanaysaan kuma jirno qowdhanow muusabixi ha kuu dambeeye goormaa adiga handaraabkii lagaa soo furay war qowdhanoo igaarkii kuu dhashay oo lagu yidhi libaax kama yana soo fahamta hadda adeer anigu iigaarkan garan waaye maxay odhan waayeen inan baa kuu dhashay war dowladda turkiga tafiirka soomaaliya u jooga shirkadii dhismaha wadda madaxdeedii iyo ra'iisul wasaare khayre ayaantan kulamaa u socday waxayna ku wada hadleen in ammaanka la adkeeyo waddada dhismaheediina sii socdo war safiirka turkigu wuxuu yidhi dhacdooyinkaani waa na dhibayaan laakiin wax kastoo la sameeyo xidhiirka soomaaliya iyo turkiga lama goynayo wareedhaa reer kalmaan murun baad meesha ku haysaanee madaxweyne erdogan waraa ka soo yeedhay waxa uuna yidhi codsi ayaa igaga yimid dowladda soomaaliya waxaan rabnaa buu yidhi inaan soomaaliya shidaal ka baarno war safiirka qadarba kulunka ka jiray ha usiina beesadaha ninbadiya leeray lugtaanay ninba mar ku qaadaa islaan laga sheega dalkaa ninba mar miyuu shidaal ka baaraa mugga abdulow dalkihiisin goroobku weldhitan goroobni lan weli bakoodiye hoy war talihii booliska jarnaal ha sheegin gabadhii ayaantaa la weysinaa ayuu meel ku sheegay yaa gabarti ku-xigeenkiisa ahayd miyaa la waayaa la yidhi war taliya aniga warkiisa maana fahmin waxuuna ahaa runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaa sheegtana hawey waxuu ku celceliyey ciidanka madaxtooyadu gabadha ma arkin waxuu kaloo yidhi ciidan kale ma arkin hay-ad dhaqan celinaa haysay haddana waa yidhi hadda meeshay ku sugan tahana ma sheegin marka ha sheegin warkiisa ha sheegin uu ahaa yaa waxna ma asturaa la yidhi warka ma ku daryahe anigu waxaan la yaabana dad tiro badan oo tiifiga qaranka warka sii daayey oo ku heshiiyey hooyo gabadheedii maqan tahay inay been ka sheegaan tiifiga qarankaoo beenta intaa leeg baahinaya miyaadan adigu la yaabanayn war cabdinuur afayeenka madaxtooyada ah ayaa la yaabay warka tiifiga wuxuuna yidhi hooyadii gabadhu ka maqnayd waan la kulmay waana la xanuunsanaynaa waana la raadinaynaa horta waxaa la yidhi maqalininaan qabin kama daba dhawaaqdo waxaa kaloo la yidhi baadiyanimaan lahayn ay ad joogtaa waxaa kaloo la yidhi baadi nimaa kula dayday oo daalna kaa badan oo aan doonaynin inaad heshid daa'in abidka war waxaasoo dhan waxaa ka sii daraa taliyaha sheegin wuxuu yidhi gabadha hooyada da'deeda afar iyo toban sanay ku sheegtay laakiin waa beenta siddeed iyo toban sanay jirtaa arwaaya abe taliyuhu gabarhta maasaa dhalay mugow habarteed ku beenihaayo waa uga dambeeye taliyuhu gabadha hooyadeeda isagaana uga waran war adeer taliyahadaad sheegaysaan afkiis iyo dhigihiisu miyaan ismaqlayn waryaa taliya ha sheegin ha sheegin ha sheegin aba la yidhi xaal loo sheega taliya ha sheegin alatin walaag is sheegaynin in sheegasan waryaa ha sheegin isu maalada waryaa anaa amraya idin haysata ogaada waryaa ima qusayda ama maa wax ka qabto ma qusaysade shubna waryaa war waa kabyahay dhegaysta bulsho wax sheegtaa waa in la hela haddii ay sheegi waayaane koodii wax sheega waa inay ku dhagaan eesa sheegi waaye wax sheega bulsho yahay kalama yahay
waa mahadsan yihiin saaxiibada xubunta kalmaan haddaan markaan fiirino ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saartay cambaareysana weerarka lagu qaaday xarun shirkadda leeraas hormuud ay ku leedahay deegaanka galdays ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland wasaaradda boose isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa cambaareysay weerarka lagu qaaday xarunta shirkadda isgaarsiinta hormuud telekom soomaaliya ay ku leedahay deegaanka jaldays ee degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland injineer cabdi canshuur xasan oo ah wasiirka wasaaradda boosta isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya oo dhacdadan ka hadlayay wuxuu ugu baaqay in si dadagaa loo joojiyo weerarada soo noqnoqday ee lala beegsanaya isgaarsiinta gobolada jubbooyinka iyo godo wasiirka sidoo kale waxa uu sheegay in weerarkaas ugu dambeeyey uu waxyeello weyn u geystay dhismihii qalabkii xarunta shirkada isgaarsiinta hurmed telecom soomaaliya ee deegaanka jaldeys taasoo saameyn xoog leh ku yeelan doonta ganacsiga nolosha shacabka deegaanadaasi ku xeeran si gaara degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaan ka xunnahay in weli ay sii socdaan weerarada oo si weyn u dhibaateynaya ganacsiga nolosha shacabka deegaanka deegaanada jubbaland waxaanu hubnaa in cid kasta oo ka dambaysa falkaasta dagaal lala xisaabtami doona ayuu yidhi wasiirka wasaaradda boosta isgaarsiinta dowladda federaalka soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan barnaamijka intaasi caawa ku dhayahay waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijka idin baadlan qaaday tan intaan barnaamijkan mid lacayna aan dib ugu kulmi doona waxaan leenahay saaxiibayaal nabad ahaada
Thank you. Thank you. buu heshiisiin ma diidayna nabad qadalkeed ma diidayna inaynu doodanaaye waa dalkaygiyo baarcadaydo